xero ay leeyihiin qolada wardoonka ciidamada etoobiya oo ku yaala duleedka adhisabaab lagu hayaa badanaa markay mas-uul onalafa qabtaan xeryaha ciidanka sahanka ciidanka la dhaho wardoonka ciidanka military intelligencega xeryahooda la geeyaa sanad ilaa laba sano iyagu ku jiraa kadib waxay geeyaan xabsiyo kala duduwan oo ciidanka badanaa xidhiir la leh oo magaalada gobolka oramada ku yaala oo arsaba ka yar baxsan maadaama ay ururka ka cabsadaan muddo badan waxay ku hayaan xeryo ciidan iyo godoon aan ciidina u gelin go-aankan afar nin baa wada gaadhay dawladdo dhan looma fadhiisinin afartaa nin waa farmaajo iyo khayre iyo sambalolshe iyo ninka la yidhaahdo bashiir goobe waxa weeyaan gumaysiga etoobiya hadda ka hor dad baa loo dhiibi jiray soomaaliyeed oo gobolkan puntland iyo meeshan maxaa la lahaa sunawal jamaacadu haysato iyo hargeysaba laga dhiibi jiray laakiin cudurkaas intuu soo fiday inuu xamar yimid unbaa inoo cadaynaysaa marka waxay inoo cadaynaysaa dee inaynaan inayna madaxtooyada soomaaliya calanka buluuga gacanteena ku jirin